Kureyada markii maalmo ugu lahadhaafiya kulamo ku dareeranga magaalada Barawe maamulka degmada odayaalka dhaqanka laamo amniga iyo qaybo shil duwan ee bulshada magaalada iyo waliba lunku hadala ee xoojiyowka amniga ka hortagowka burcada bulshada dhibaatayaasha iyo sidii lingrooji hilaya hubka sharci darrada ee laka dhahaysada waa magaalada markii kulamada ha dhammaadeen iyo waliba wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ha saartay awaamir laka mamnuuco hubka sharci darrada ee laka dhahwada waa gudaha magaalada Barawe iyo odana bulshada lanka baaq iyo la shaqeeyana laamo amniga wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed iyo warbaahinta la wadaagaya go'aamada hasaarenga iyo walyaabo iyo ka salaysanaayana intaan koynahay amniga degmadan sidii lan xooji lahay go'aamadii una hasaarni oo wasaaradda amniga hasaarti saraakiishana laka amari una oo dhugunsanay talooyinkii odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaankan iyo saraakiisha naftarsho go'aamadii una hasaarnaya horta walay fadaanaya in hortiinka akhrino walaahi hatu ku dambeeyona in laka dhagamo go'aamadaas ujeeddo go'aan amni degmada baraawe caasimadda dowladda koonfur galbeed qodobka koowaad in ciidamada ammaanka degmada joogaan qaybahooda kala duwan laga soo ururiyo mantoban askari oo isku dhaf ah kana howlgali doono degmada gudaheeda loona sameeyey taliya iyo taliya ku-xigeen si guddiga amniga degmada u horkeenaan burcadda qoryaha wadata ee ku soo batay gudaha degmada qodobkan qodobka koowaad ciidankaas waxaa loo xidhi doonaa calaamad gaar ah waxay ka howlgali doonaan degmadan waxay ka shaqayn doonaan habeen iyo maalin sugidda amniga qodobka labaad shacabka degmada baraawe oo odayaasha ay ugu horeeyaan waxaa laga rabaa inay ciidanka garab ku siiyaan gudashada waajibaadka gaarka ah ee loo xilsaaray sida oo maaragtay meelaha tuugada iyo wax ku dhacayaan aan loo sheegin keligood intay iska howlgalaan wax ma soo qaban karaan marka bulshada odayaasha dhaqanka ugu horeeyo haweenka dhallinyarada intaba waxaan ka codsanaynaa in ciidankaas garab ay ku siiyaan gudashada waajibaadkaas gaarka ah oo loo xilsaaray laga yaaba dad shacab ah oo xub wato oo naftooda ku ilaashado dowladdana ay u ogoshahay inay degmadan joogaan dadkaas waxaa laga rabaa wixii hadda ka dambeeya qof hub iska wadan kara ma leh oo aan ciidan ahayn waxaa la rabaa qofkii hub rabo inuu wato inuu qaato diiwaangeliin oo hubkiisa uu sharciyaysto qof lagu ogyahayna uu noqdo hubkaas beri ka maalin haddii ciidankaas oo howlgalka gaarka ah loo diray asoo wax lagu hadlaynaya ay qabtaan waxaa lagula xisaabtami doonaa qofkii loo diiwaangeliyey oo hubkaas iska lahaa yuu la mid yahay qofkii qori wata oo lagu qabta kaasoo aan ka tirsaneen ciidamada amniga qaybihiisa kala duwan ama aanan haysan waraaqda diiwaangelinta hubka waxaa lagala wareegi doonaa hubka